magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga daafuray tartanka qur-aanka kariimku ay soo qaban qaabisay jamciyadda altibiyaan waxaana ka qeybgalaya sagaashan iyo sideed arday oo ka kala socoto afar iyo labaatan dugsi qur-aan ardayda ka qeybgalaya tartanka ayaa ku tartami doono soddonka jus tobanka jus iyo shanta jus gudoomiyaha jamciyadda altibiyaan sheekh xasan axmed waasuga ayaa raadiyo beerule uga waramay ahmiyadda tartankan idaacadda beerule oo ah idaacad u shaqaysa bulshada iyo arrimaha bulshaa arrimaha bulshada ka shaqaysa walaalayaal maantay aynoo daahfurmay oo inoo qabsoomay tartankii qur-aanka kariimka musaabaqadii ramadaaniga aheeday oo ay qabanaysay jamciyata tibyaan likhidmati alqur'aan alkariim fi maxaafadati hiiraan tartanka waxaa ka qayb gelaya afarta xaafadood magaalada beledweyne madarista ku taala qeybo ka mid ayaa ka qayb gelaya afarta xaafadoodba way ugu dhan tahay dabcan madarista markii la yiraahdo ilaa afar iyo labaatan madarasay gaarayaan laakiin ardada isdiiwaan gelisay boqol way ka badan yihiin laakiin wax hadda rasmi ah oo tartamaya oo maantii in la kala saaro loo baahan yahay garsooryaashu ay kala saaraan waa sagaashan iyo sideed arday sagaashan iyo sideeddaas arday waxay iskugu jiraan saddex qeyb ayay ku kala tartamayaan qeyb qur-aankao dhan ayay ku tartamaysaa qeybna waxay ku tartamayaan toban juz ayay ku tartamayaan qeybta saddexaadna waxay ku tartami doonaan ay u diiwaan gashan yihiin shan juz inay ku tartamaan tartanku wuxuu noo socon doonaa ilaa iyo afar maalin waxaanu rajaynaynaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala maalinka khamiista ah inuu soo gabagaboobo wanaagna uu kusoo dhammaaday ayaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa tanka waxaa inoo daadihinaya oo garsoorka ah culimo ajilaa oo quraa ah oo aanu ka keennay magaalada muqdisho aan ka keennay culimmadaas ayaa noo daadihinaysa oo magaalada ku ah marti waxaan u doornaa culamada waxay tahay aqoontooda iyo in aysan aqoonin dadka ay tartanka u qaadayaan canuga ay xukumayaan madarasada si loo helo cadaalad ayaan u dooranay aqoontooda iyo in la helo cadaalad ayaan u dooranay insha allahu tacaala tartanku wuxuu noogu socdaa oo noogu bilowday si wanaag ah waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala gebagabadiisana inuu si wanaagsan uu noogu gebagabo ayaan rajaynayaa sanad kasta markii la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan magaalada beledweyn ayaa lagu qabtaa tartanka qur-aanka kariimka kuwaasoo ardayda kaalimaha hore ka galo la guddoonsiiye abaalmarino kala duwan